wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshisiinta ee dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxa ay ka daafurtay kulanka wadatashiga ee xoojinta dowladaha hoose ee dowlad goboleedka galmudug waxaana kulankan kasoo qeybgelay xogayaasha dowladaha hoose ee dowlad goboleedka galmudug gaar ahaana kuwa wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ee ka hirgelisay hanaanka golayaasha deegaanka iyo saraakiil ka socday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana kulankan ujeedkiisa u ahaa xoojinta adeeg bixinta dowladaha hoose daafurnaanta iyo dardargelinta adeegyada dowladaha hoose ay u leehayaan bulshada xogayaasha waxa ay kulankan markaasi kusoo bandhigeen faa'iidooyinka laga dhexlay dhismayaasha golayaasha deegaanka ee wasaaradda arrimaha guduhu ay garwadeen ka ahayd iyo sidoo kale fursadaha caqabadaha jira iyadoona xogayaasha degmooyinka ee kasoo qeybgela kulankan ay qeyb ka ahaayeen xogayaha degmada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug xogayaha degmada gaalkacyo xogayaha degmada cadaado xogayaha degmada gaalkacyo xogayaha degmada caabuduhaaq xogayaha degmada xeraale iyo sidoo kale xogayaha degmada balambale iyo mas-uuliyiin kale waxaana daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib ushisiinta ee dowlad goboleedka galmudug mudane cumar cabdi maxamed cumar guure iyadoona lagu wado in shirkan uu kasii socdo dhuusamareeb maalmaha soo hadan gunaanadkana lagu wado in laga soo saaro warmurtiyeed ah ku saabsan ujeedka ugu weyn ee shirkan loo qabtay ah xoojinta adeeg bixinta dowladaha hoose iyo daafurnaanta dardargelinta adeegyada dowladaha hoose iyadoona kulankan uu ku soo aadayo iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay ku guuleystay in inta badan degmooyinka waaweyn ee galmudug laga hirgeliyo hanaanka golayaasha deegaanka oo ah mid ay golayaasha deegaanku dooranayaan maamulka degmada